shirkan waxaa soo qabanqaabiyey hay-adda degmadan geeska afrika u qaabilsan xasilinta xogta internetka dowladaha iyo horumarinta dijitaalka iyadoo gacan ay ka geysteen midowda yurub iyo wakaaladda jarmalka ee xagga iskaashiga mahad cabdiraxmaan weheliye oo ka socda hay-adda soomaaliya ee xagga dijitaalka iyo xasilinta xogta internetka ayaa iga warramay waxyaabaha ay kula noqon doonaan soomaaliya barnaamij collaboration ah oo ka dhexeeyo cyber security-ga oo ah ilaalinta amniga internetka iyo digital governmentga oo ah qaybta oo digitalka yani serviceski waxaa qaabilsan runtii waa ogtahay soomaaliya dhib badan iyo waxbay soo martay dagaalo sokeeyo waxaa dhumay hadday noqoto qaybta horumarinta teknolojiyaddii xoogtii marka maadaama hadda dib u keeno haddana aan yani ku socono waddada waxaan mar walbo ku dadaalnaa wadamada dariska sida jabuuti kenya inaan ka faa'iideysano wax allaala wixii ay nooga horumarsan yihiinna aan dib ugu celino wadanka aan ugu faa'iideyno marka insha allah wax badan ayaan ka faa'iidnay marka waan rajeynana inaan dib ugu celino wadankeena emily ong oo u xil saaran xidhiidhinta howlahan oo ka socota farsamada caalamiga xasilinta xogta internetka ee dalka faransiiska ayaa iyadna iga warantay howlahan
Djibouti et nous travaillons avec l'initiative Corne de l'Afrique.
waxaan si gaara xoogga u saarnay saddexda dal ee soomaaliya kenya iyo jabuuti annagoo la shaqayna hay-adda degmadan geeska afrika u qaabilsan xasilinta xogta internetka barnaamijkan wuxuu si gaara ugu fooruraa xasilinta xogta internetka dowladaha degmadan iyo horumarinta dijitaalka iyadoo aan ka shaqaynayno sidii dalalka degmadan ay u yeelan lahaayeen iskaashi xooggan markaan si heer qarana u dhigno farsamada dal walba goonida u ah ayaan ku tala jirnaa in aan kadib ku ballaadhino degmada sidaasna uu ku suuro galo Nous essayons d'appliquer ça dans chaque pays donc, et aussi de créer cette coopération entre les différents pays de la région.
mustafi axmed cali oo ka tirsan xafiiska jabuuti u qaabilsan waraaqaha sharciga dhalashada dalka ayaa isna iiga warramay qaabka ay uga faa'iidaysteen howlahan hawshan aad ayay annaga noo khusaysaa oo faa'iido badan ayaa noogu jira oo doorka aan ka ciyaarana ayaa door aad ugu weynaa maadaama aan nahay meesha ugu horeysa qofka aragtimaa waraaqaysii sharcigiisii wax walba iminka waxaan la dhigayo oo ah qalab cashraysan oo aan dhignay sida qofkii loo aragtimaa xaqiijin lahaa inuu qofkii isagii yahay markaas wax walba ku daba xiga oo ku saabsan marka xaqiijinta bani aadanka ayaa wax door ka ciyaarayaa isagoo loo isticmaali doono iminka ahaan weliba oo dadka la wada siinayo nimro national identification wax la dhaho nambarkaas ayaa isku wada xiri doona dhammaan waraaqahaagii oo dhan ee sharciga rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti